bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsyallaha amiin faylan ku dhawaada warka miinima idaacadda warsana qodobada wararkeena kuwiin dhugunsyalla waliba ku mid ahaa madawynaha maamulka galmudug ah waa waliba suwiinlaan ku dhawaaya magaalada gaalkacyo miidadkii waa miidkii danjiraha jaamacadda arabta soomaaliya oo reedlan qaadaya senator muuse sucdi ows walaac kamuuji ee dhacdadii ku dhiiday deegaanka golole ee duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe wasiirkii hore ee warfaafinta soomaaliya oos sheegay in doorashadii xeelisha lagu qabada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo sheegay in dibandhiyow waa reedinyoonku kooyi doono doorashada dalka soomaaliya maamulka puntland waliba iyo reed anfasaheena kulamada maxkamadda deegaanada siya faahfaahin yaa ku bahayta qarax khasaaro oo lala fiirsaya ciidamo etoobiyaanka tirada dadka ririda iyo coronaviruska deegaanada maamulka somalilan oo sii korortay akhbaaraadka binaankana waliba ku mid ahaa minkeed ee dalkaasi maraykanka lankaarmayow oo muddo kooban lihira
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
dhegusyaal hanase waliba hayna qodobada wararkeena ku weynayaa ku dhawaada warkii oo fisan ah madawynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qorqor iyo weliba uu sideeray magaalada gaalkaayo ee caasimada gobolka mudug kureeda safar dheer uusa aankubayhay magaalada dhuusmareeb ee caasimada maamulka galmuduga madiinaga iyo wafdiga weliba gaalkaayo ka dhawaayay xildhibaano ku tirsan lamada gole ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya wasiiro ku tirsan xukuumadda galmudug ah maamulka gobolka mudug iyo sasookalka degmada gaalkacyo iyo qeybo shara duwan ee bulshada ku nool magaalada gaalkacyo madawynaha galmudug oo uusa la hadalay dadka ku qayb galay hadhawaayowsha weliba uusan ballan qaaday inay bulshada ku nool magaalada gaalkacyo walbadan maamulka dhinaga badan iyo ku bedeli doonaan baahida asaasiga iyo qoban walibana uusa sheegaya in iyo caafimaadka iyo saldhigyada booliiska ee magaaladaas ayaa redling habeey doonaa dhinaga kale ahmed waa cabdi waa qoorqoor weliba uusu sheegayaa in xaaladda deegaanada galmudug hadda lakajaraa xaaladii eedanfaylahyte walibana uusu sheegaya in iyo weli doonaan dadaalada keedanga midayowka ee deegaanada maamulka galmuduga madiinaga cusub ee galmudug weliba us wada dadaalo keedan sidai bulshada reer galmudug laniskusheeni lahaya isla markaasna iyo walbada ayoon kubedeli lahayn xaaladda deegaanadaasaya wasiire ku tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya iyo weliba garoonka aadan caddi ee magaalada muqdisho salaada janaasadii kula tukadana ilaahay naariisa meydka safiirka jaamacadda arabta ee infadhi soomaaliya danjire xaamuda samaana oo uusa ku amuuday gudaha magaalada muqdisho waa ilaahay naariisa meydka safiirka waliba lanqaaday dalkaas dalku sugdhada ee sacuudiga si meelaseelangudool walibana madaxda sugootiyaasay ku qayb galena waana iyo taasiyan diran ehelada iyo saasoo kale dadka isugubay iyo saasoo kaleba dowladda sacuudiga walibana sidoo kale iyo sheegan ina jaamacadda arabta iyo marweba iyo taageersanayta soomaaliya wasiirka arrimo banaanka oo iskaashiga caalamiga danjire axmed ciise cawid iyo wasiirka gaadiidka oo duulista hawada ee xukuumadda federaalk soomaaliya axmed cabdulaahi salaad cumaara ousa la hadalay amase ku hadalay afka dowladda federaalk soomaaliya weliba usa taasi undiraya shacabka ama shacabweynaga iyo saasoo kaleba dowladda sacuudiga geerida kukoyti ilaahay nahriisa safiirka jaamacadda arabta anfadhi ee soomaaliya danjire xaamud samana maalamowilahdhaafi siyaadisiinta shardun waliba iyo waa siyaabo sharduun iyoon ku hadalina xilliga la filaha inay dhiida doorashada madaxtinimo ee dalka soomaaliya walibana siyaasiyiin badan iyo ku hadalen in dowladda federaalk soomaaliya ama madaxda dowladda iyo fadahayanga mudukoreys oo keedinga dhinagiyo doorashada la filaha inay ku dhiida gudaha dalka soomaaliya xildhibaanada lamada gol ee baarlamaanka iyo sidaasoo kale siyaasiyiinta dowladda federaalk soomaaliya waliba iyo sheegaan in dowladda federaalk soomaaliya ee fadahayta inay walbadan iyo ku bedela doorashada dalka islamarkaasna iyo dhaliil muujanga siyaasiyiinta iyo saasoo kale madaxda dowladda federaalk soomaaliya senator muuse socdi iyo uusa ku tirsan agalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo uusa geega warbaahinta magaalada muqdisho uusa kula hadalay weliba uusa ku hadalay doorashada la filaya inay kudhiyada gudaha dalka soomaaliya iyo saasoo kale dhacdada kudhiyaday deegaanka golole ee gobolka shabeellada dhexe walibana uusa sheegaya inay dhalinyarada soomaaliyeed ee iyo inta badan waa lakadilay gudaha degmada balcad ama duleedka degmadaasi ayuusan sheegaya inay cidda lanraacdow ilaa iyo hadda dowladda federaalka soomaaliya iyo hambandhigna islamarkaasna lambahanya inay hambandhigta cadeymo la xiriira dhacdadaasiya dhinaca kale muuse sacuudi waliba uuse sheegay inay dowladda federaalka soomaaliya iyo eedanka fashland ee amniga dalka soomaaliya walibana uuse sheegay inay xaaladda dalka iyo maray taato eedan olosa walibana lanku baahanya eraya inay iyo walkubedela xaaladda dalka soomaaliya ugu dambeyntii muuse sacuudi waliba uuse sheegaya inay agalka sare iyo baarlamaankaba iyo eediyo naftatiitaba dhaliila iyo lahamuuji iyo eta inay iyo walkubedelo waayeen xaaladii soso kale doorashada la filaya gudaha dalka soomaaliya inay kudhiyada lamada kun iyo labaatanka sharyogeega wadaweeldhidhan ama iyo xarunta caafimaadka ee maamulka puntland iyo kuweeldhidhan mas-uuliyiinta wasaarada garsoorka ee puntland weliba lanku hadalaya tallaabooyinka caafimaad ee lakahar waa la yaraya ee korsidowka covid tumi sagaal oo redlanku bilaawo adeega maxkamadda bulshada reer puntland agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka doctor cabdirasaaq xirsi xasana waliba use mahadnaga iyo mas-uuliyiinta garsoorka oo kulanka qayb qaaday walibana iyo kula hadalen qaabka failing oo lanfuro kora sidii reedanka shaqey laha garsoorka deegaanada maamulka puntland weliba ayuu sheegana inay garsoorka laga maarmaan iyo islamarkaasna silang ilaali badqabka caafimaadka waliba use sheegay inay iyo kahorseeda doonaan kahorsadowka coronaviruska walibana la faray oo aan iyo sheegan in ilan baahaya inay shaqaalaha maxkamado ka shaqeeya iyo ka dadaalaan sidii aan korseeda lahayn cudurka safmareenka ee covid tumi sagaala gudoomiyaha maxkamadda sare ee puntland nuur ciise maxamed waliba use dhinakiisha hadhawaayaya kulanka walibana use sheegay in ilan baahaya in la qaado qaabka sahlan oo laku bedelo koraa shaqada garsoorka ee deegaanada maamulka puntland wasiirka wasaaradda caafimaadka ee maamulka puntland doctor jama farax xasan waliba oo kulanka hirisu sheegaya inay lambahanya in garsoorka shaqeeya islamarkaasna iyo kudadaalanga sidii wacyigelin iyo sasoo kaleba shaldheerado iyo suu bilaaya maxkamadda warar dheeraad ayaa kubahay qarahmiino oo lala fiirsaday ciidamo ku tirsan ahaan etoobiya oo iyo maraayanga jidka xiriiriya degmooyinka bardaale iyo qasax dheere ee gobolka bay kolonyadaas la daraan ciidamada etoobiya waliba la sheegay inay ciidamada yahay miinada toodhol kala dilay islamarkaasna ciidamada etoobiya iyo hadda la sheegay inay khasaaro rasmi aan ku dirna ilaa iyo hadda ma-idda sababtiya saasoo kale khasaarada dhabta ee ku dhalday qarahaasi miinada ee lunduuge walibana ciidamada etoobiya iyo sheegana inay baaritaano dhabta iyo wadan oo keedanga sidii aan ogaada dhahayn xogto keedanga qarahaasiya somalilan waliba ayaa xaqiijiday kiisas horle oo keedin coronavirus walibaniyo sheegtay inay toddobaatiyo iyo saddex qofa coronaviruska hadda laku helay deegaanada maamulka somalilan waliba ayuu sheegana inay dadaalada keedin korsadowka covid tumi sagaal ee deegaanada maamulka somalilan weli dareertay islamarkaasna xaalad adag iyo wajahday bulshada ku noola deegaanadaasiya dhinaca kale wasaaradda caafimaadka ee somalilan waliba ayaa sheegtay inayo xaaladda adag iyo eedanku obsi quban maadaama bulshada somalilan iyo intiyo badan iyo qaadada waysanya wacyigelinta ka eedan covid tumi sagaala dhinaca kale agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee somalilan waliba uuse bulshadan ka digaya inay iyo qaadan wacyigelinta waan iyo shaldheeradanga si lan xakameeyo cudurka faafaya ee covid tumi sagaala dhugunsiyaal meelo warkaasi siinkuwa idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo madawynaha maraykanka donald trump waliba uusa marlamaad usan jabaad usan diraya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o walibana uusa ku dhawaaqay inuusa afjarantay xidhiirkii dhiniga usan dhexay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o madawynaha maraykanka donald trump waliba usa hay-addiisa ka eeday inay ku guul daraysatay inay shiinaha iyo kacadayta inay ku dambeeyaan covid tumi sagaala shiinaha waliba iyo maamulahayeen hay-adda caafimaadka adduunka w h o walibana markiin koreytiyo ku dhawaaqeen tallaabadii redlanka nagalaya oo noqbateenkata xukuumadda benjina xukuumadda washington waliba ayana khasaaro ama qarshaad badan iyo sidaya silan wacyigeli coronavirus hay-adda caafimaadka adduunka w h o madawynaha maraykanka donald trump iyo sheegay in iyo qarash dhan on sii doona hay-adda caafimaadka islamarkaasna iyo gooyanga xiriirkan dhexeeya hay-addaasaya sababo usa la xiriiriya inay iyo ku guul daraysadanga xakamayowka covid tumi sagaala dhinaca kale madawynaha maraykanka donald trump iyo horey arintuunka dhawaajay soona sheegay in shiinaha iyo dowladda waa hay-adda caafimaadka ee w h o iyo xiriir faylan dhexeeya saas darteena iyo heliiska galan inay cudurkan isu guud ahaanba caalamka saameyn weysa kuweeldhada weli walibaa dareer ee banaanbahaya iyo dhikaayaan dadkii eedan ku xumaaday dilkilinjayside qof midooba ee magaalada minneabolis ee dalkaasi maraykanka dad badan oo banaanbahaya weliba weli ku dareere gudaha magaaladaasi iyadoona booliiska dalkaas waa magaaladaasi iyo wadaan dadaalo ka eedan sidii dhaan afjarelaya banaanbahayaalka ku dareera magaalada minneabolis ee dalkaasi maraykanka wariye usoo ka tirsan c n a t v-ga oo usoo kahowlgalow gudaha dalkaasi waliba linhiray ee tabiyo kusatabiya iyo mudaxaraadasaya usoona la sheegay inay hadda gacmo iyo kiireen booliiska dalkaasaya cumar jama weliba usa gacmo la kiiraya waayo kiireena booliiska dalkaasay usoo xilligaasi tabiyaya banaanbaxyada si tooskan dareeri gudaha magaalada minneabolisa weliba saasoo kale lahiraya sawirqaadiya saasoo kale barnaamijka qofkii hasaaray welibana iyo sheegana inay xarag jawseeyo koo aan sharciga maraykankusa aan waafaqsanayna barasaabka gobolka minnesota weliba use sheegay inay raaligelin usukubiyaw xariga wariyaashaasi lilakay waa linjayside usoona dhacdadaasi ka tilmaamay inay eeto toolan aqbalo korna welibana dhinagiyo shaqaalaha t v-ga c n n iyo sheegtay inay xariga linjaysida shaqaalisha useya koo dastuurka maraykanka usa balmarsanga islamarkaasna lan ogolayna habhato dhacdadan iyo weliba ayaa ku damboytay xilla maalamowlahadhaafi magaalada minneabolis ku dareeren banaanbahayo oo lakoobs waa banaanbahayo sababeen kureeda markii booliiska cadaanka iyo qof midoowa iyo dilankajeesidan gudaha magaaladaasaya ganacsatada qaar ee miidhase ku nool weliba iyo eed walacan kumujana banaanbaxyada dareera maadaama meelo badan oo kumid ee magaaladaasay eed langube dadka oo eed indhirfan islamarkaasna wadooyinka magaaladaasay iyo banaanbaxyo kasuubihayanga waliba laku dhawaaqaya muddo lama mahamin oo bandow eh balse weli waliba dareere meelo qaar banaanbaxa oo eed ambileyranga dhegeystayaal warkiisa guladareeta idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo maqrabnimadan surukonin kudhanyo warka waliba saaray waana siini dareetayaen cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamadu waa cabdullaahi jeeri intee warkun warnamada reedan kulamana amaanala